baxaaba aynaha qabtiraaye waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray waa lama huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala haray hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala harin
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu barqo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha waxaa lagu hamiyayaa kala habi weeye hodan iyo barwaaqaba waan heli karaynaa inagaysu hayne waa lama huraan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegeystayaal waxaaad ku maqli doontaan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaana ciidamada ammaanka oo la wareegay deegaano horleh oo ka tirsan gobolka galgaduud islamarkaana horey gacanta ugu jiray maamulka ahlusunna waljamaaca iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya qaybtooda galmudug oo sheegay inay bilaabayaan howlgallo ka dhan ah al-shabaab islamarkaana looga saarayo deegaanka shabaabka oo ay ka haystaan galmudug barnaamijka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan dowladda soomaaliya oo digniin u dirtay dadka cadaaladda u raasada deegaanada ay ku sugan yihiin al-shabaab islamarkaana ugu baaqday inay ku kalsoonaadaan garsoorka dalka haddaba barnaamijka ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan gudoomiyaha gobolka banaadir cumar firishna waxa uu sheegay in agaasimo kale oo waaxeed oo ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir islamarkaana maleegayay qorsho ku aadan qaraxyo laga geysto xarunta gobolka banaadir ee maamulka gobolka banaadir ay gacanta ku qabteen haddaba xog la xiriirta arrintaasi ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadow al-shabaabna waxay war ka soo saareen weerarkii ay ku qaadeen deegaanka af urur ee gobolka bari ee maamulka puntland barnaamijka ayaan dhegaystayaal idinkugu soo gudbin doonaa guddiga doorashooyinka puntland waxa ay baarlamaanka waa guddiga doorashooyinka puntland ayaa la horgeynaya baarlamaanka maamulkaas puntland iyadoo la filaya baarlamaankuna ay ansixiyaan barnaamijka ayaan dhegaystayaal saaka aad ku maqli doontaan cunaqabatayntii dhanka hubka iyo dhuxusha ee saarnay soomaaliya ayaa hal muddo hal sano ah lagu sii kordhiyey waxaa jira saddex waddan oo ka aamusay cunaqabatayntaasi hubka ee las- lagu kordhiyey soomaaliya haddaba waddamadaasi waa kuwa barnaamijka ayaan dhegaystayaal idingu soo gudbin doonaa qaybaha dambe ee barnaamijkana xubintii kalamaan ayaad dhegaystayaal dhegaysan doontaan gebagabadana waxaan idiin soo gudbin doonaa
dhammaanboolkiyo dhamacdooniya iska daayo iska daayo dadka la mid noqo dadka Tooyooy, tooyooy, tooyooy, tooyooy, tooyooy, tooyooy, tooyooy.
tabinta barnaamijka waa anigoo asharmaarka maxamed maxamuud farsamada iyo soo saarista barnaamijkan waa saaxiibkay mahad nuure dhegeystayaal u diyaargarow wanaagsan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado waa subaxnimo sabti ah lix iyo tobanka bisha koob iyo tobanaad laba kun toban iyo sagaal dhegeystayaal aan uguda galla barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dowladda soomaaliya gaar ahaana ciidamada ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxay la wareegeen deegaano horlo ka tirsan gobolka galgaduud oo horey gacanta ugu jiray culimaudiinka ahlusunna waljamaaca taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya qeybta koob iyo labaatanaad ayaa waxaa uu xaflad ka dhacday deegaanka godoon ka ballan qaaday inay la shaqayn doonaan dadka ku dhaqan deegaanka godoon islamarkaana dowladda dhexe ee soomaaliya ay si rasmi a ula wareegtay ammaanka deegaankaasi taliyaha waxa uu sheegay in ciidamada booliska loo sameyn doono deegaanka sidoo kalena ay ka howlgeli doonaan ciidamada xoogga dalka soomaaliya cabdicasiis cabdulaahi qoojo taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad ayaa sidoo kale xusay in dowladda soomaaliya ay mas-uul iska saari doonto ammaanka guud ee gobolka galgaduud islamarkaana deegaanada kale ay sida rasmiga aysa gacanta ugu hayn ay dowladdu tegi doonto ugu dambeyn waxa uu ballan qaaday inay xoreyn doonaan deegaanada shabaabka ka haystaan galmudug sida uu hadalka u dhigay habar habar ma joogo.
maanta halkan jooga iyo mid maqan baa inaan mas-uuliyadda qaadna haddii lahayo farsamada lagu amniga lagu sugayo ardayda iyo hay-adaha kala duwan ee qaranka soomaaliya ciidamada qaranka siga waa wax loo talgooya annagu aan ka hadli doono laakiin waxaan qaadaynaa mas-uuliyadda ah amniga deegaanka laga bilaabo maanta annagaa mas-uuliyadda isqaadana haddii lahayo waxaan rabaa kale inaan ka hadlo een,
dhibaatiyo gaajo haraad baana hareerayaale dhulkeenna hooyo loo hagar baxaaba inaha qabtiraaye waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn waa lama huraane howlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala hayn hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte haweeniyo rag maantaba ayaynaanu kala hadin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma joogte hayb hayb la waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka qeybihiisa hore ayaad degeysanaysaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay mas-uul ka tirsana maamulka gaar ahaana agaasime isagu maamulka gobolka banaadir ka tirsana kaas oo ay gacanta ay ku dhigeen ciidamada ammaanka isagoo damacsanaa inuu falal amniga liidka ka geysto xarunta gobolka banaadir gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed finish ayaa weli ayaa walwal ka muujiyey sida ay saameyn ugu yeesheen al-shabaab shaqaalaha iyo agaasimayaasha guud ee gobolka banaadir gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in weli xarunta gobolka banaadir ay ka jirto cabsi ku aadan inuu dhaco weerar la mida midkii lagu dilay gudoomiyihii hore gobolka banaadir cabdiraxmaan yariiso oo dilkiisa ay fulisay haweeney agaasimo ka ahayd xafiis ka mid a xafiisyada dowladda hoose waxa uu sheegay in markii uu xilka qabtay in agaasimo kale oo ka mid ahaa gobolka banaadir uu qorsheynayay inuu geysto weerar la mida kii lagu dilay duqii hore ee magaalada muqdisho laakiin laga hortegay am- hay-adaha ammaankuna ay gacanta ku dhigeen cumar finish ma uusan shaacin magaca agaasimaha goorta la qabtay iyo halka lagu uu ku dambeeyey midna sidaa aad la socotaan qaraxii gobolka waxaa fulisay agaasimo ka shaqaynayay gobolka hase haatee waxaan markaan aniga xafiiska imid sidoo kale la qabtay agaasimo kale oo qorsheynayay ama qorshahaas camal damacsanaa ayuu yidhi cumar finish mase sheegin halka uu ku dambeeyey agaasimaha la qabtay iyo weliba in maxkamad la soo taagi doono in kale horumarkeena ayaynaanu kala harin hayb hayb la sheegtiyo habar habar ma markaana gobolka bari waxgaradka magaalada boosaaso ayaa ka digay dagaal mar kale ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari wararka ama waxgaradka magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa sheegay inaysan aqbali doonin in mar kale uu dagaal ka dhaco magaalada boosaaso kadib markii ciidanka puntland iyo maleeshiyada hubaysan ay ku dagaalameen boosaaso qaar ka mid ah waxgaradka iyo culammada oo kulan ku yeeshay magaalada boosaaso ayaa sheegay in madaxweynaha puntland ay ugu baaqayaan inuu joojiyo ciidamo dheeraada uu ku soo daabulayo magaalada boosaaso taas beddelkeedana loo baahan yahay nabad waxgaradka waxa ay ka digeen ficilada socda dowladna dowladnimada ayayna ugu baaqeen inaan la suuro xumayn dhacdooyinka qaarkood waxay sheegeen inaan inay ka walaacsan yihiin midnimada iyo wadajirka ayay ugu baaqeen in la adkeeyo waxayna sheegeen in puntland leedahay cadow badan ayna tahay intaasi waqhti la- la geliyo xukuumadda iyo madaxda ayay sheegeen inay kula xisaabtami doonaan ficilada qaarkood oo ay tahay inay garowsato muhiimadda ay u leedahay deganaanshaha dalka waxay dhanka kale odayaasha dhaqanka ay sheegeen inka waxgarad ahaan aysan marraba aqbalayn in magaalada boosaaso fowdo iyo qalaanqal laga sameeyo waxaana labada dhinacba ugu baaqay inay joojiyaan abaabulka ay wadaan
inagoo hoggaansan waa lama huraane howlaha dhanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin waa lama huraane howlaha dhanteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala harin Hayb hayb la sheegtiyo, habar habar ma joogte. Hayb hayb la sheegtiyo, habar habar ma joogte. Haweeney- waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad weli dhegaysanaysaan isla gobolkaasi bari ayaan weli ku guda jirnay al-shabaab ayaa waxa ay war ka soo saareen dagaalkii ka dhacay deegaanka furur maalintii shalay ahayd war ka soo baxay al-shabaab ayaa looga hadlay weerar saacadihii lasoo dhaafay dagaalyahanno ka tirsan kuwooda ay ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka puntland ay ku leeyihiin deegaanka afur ee gobolka bari al-shabaab ayaa sheegay weerarkaasi oo ku bilowday madaafiic uu xigay dagaalta oo soo dhex maray labada dhinac kaasoo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan warar ka soo baxay ama war ka soo baxay al-shabaab ayaa sidoo kale lagu sheegay in dagaalkaasi weerarka ka horreeyey ay ku dileen ilaa saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada dowlad goboleedka puntland kuna dhaawaceen lix askari siday hadalka u dhigeen mujaahidiintu ayaa weerar iskugu jira madaafiic iyo dagaal toosa ku qaaday saldhigga maleeshiyaadka puntland ee deegaanka af urur dhimashadu waa saddex lix kalena waa dhaawacmeen ayaa lagu yidhi war ka soo baxay al-shabaab dhinaca kale puntland ayaa iyagana dhankeeda guulo ka sheegatay dagaalkaasi waxaana saraakiil ka tirsan ciidanka puntland ama maamulkaasi u xaqiijiyeen warbaahinta in dagaalka uu socday ku dhowaad saacad islamarkaana ay dib u wiiqeen xoogagii shabaab ee weerarka soo qaaday sidoo kale waxay tilmaameen inay dileen ilaa shan ka tirsan dableydii weerarka soo qaaday sida ay hadalka u dhigeen xaaladda ayaa saaka ah mid degan waxaana goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada maamulka puntland oo howlgallo cusub ka bilaabay halkaasi waxaana saraakiisha laamaha ammaanka puntland ay sheegeen inay sii wadi doonaan howlgalladaas islamarkaana ay ka saari doonaan deegaanada shabaabka iyo daacish ay kaga sugan yihiin gobolka bari
dhibaatiyo gaajo haraad baana hareerayaale dhulkeena hooyo loo haga
hagaag dhegeystayaal qeybihii dhexe ee barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad degeysanaysaan dowladda soomaaliya ayaa waxa ay uga digtay shacabka soomaaliyeed inay cadaalad u raadsadaan deegaanada shabaabku ka haystaan soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa ugu baaqday dadka garsoorka iyo cadaaladda u doonta al-shabaab inay joojiyaan islamarkaana ay ku kalsoonaadaan shaqada ay wado dowladda dhexe ee soomaaliya ee dib u habaynta hay-adaha kala duwan ee garsoorka wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya xasan xuseen xaaji ayaa sheegay in garsoorayaasha maxkamadaha looga baahan yahay inay kasbadaan kalsoonida shacabka si aysan u aadin meelaha ay joogaan al-shabaab waxa uu sheegay in dowladda ay leeyihiin shacabka islamarkaana ay muhiim tahay inaysan meel kale aadin inta la saxayo qaladaadka dhanka garsoorka waxyaabaha la fahansan yahay inay dadka ku dhiirigelinayso inay cadaalad u doontaan al-shabaab waxaa ka mid a garsoorayaasha maxkamadaha dowladda oo qaarkood qaata laaluush taas oo keentay inay kaga eexdaan dacwadooda garsoorka ayaa ka mid ah hay-adaha muhiimka u ah dowladda ee uu saameeyey burburkii dalka ka dhacay taas oo keentay in shacabka ka amin baxaan garsoorka dowladda soomaaliya waa hagaag markaana puntland guddiga doorashada puntland ayaa baarlamaanka la horgeynaya baarlamaanka puntland ayaa saaka yeelanaya fadhigoodii ugu horreeyey tan iyo intii ay doorteen guddoomiyaha cusub waxaana codka ansixinta la gelinaya guddiga ku-meelgaarka ee doorashooyinka puntland guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka puntland abwaan cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa shir guddoomin doona baarlamaanka puntland ayaa wajahaya qalalaasa siyaasadeed tan iyo markii xilka laga qaaday guddoomiyihii baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed wahagdhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijkan soo gaarnay saddex dal ayaa ka aamusay cunaqabataynta hubka lagu kordhiyay waddankeena soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa kulan ay yeesheen ama kulan ay ku yeesheen magaalada new york ee dalka maraykanka waxa ay uga codeeyeen in la kordhiyo muddada cunaqabataynta saaran soomaaliya cunaqabataynta ayaa la xiriirta hubka iyo dhuxusha soomaaliya waxaana golaha kordhiyey muddo hal sana ah golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa sidoo kale ku daray cunaqabataynta waxyaabaha kiimikada loo dhoofiya soomaaliya oo ay sheegeen guddiga u qaabilsan arrimaha soomaaliya in laga sameeyo waxyaabaha qarxa qaraarkan lagu sii kordhiyey cunaqabataynta saaran soomaaliya waxaa gudbisay dowladda u k waxaana ka aamusay dalalka ruushka jaina equatorial algeni kadib markii ay sheegeen inay ku jiraan waxyaabo xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha waa shan iyo tobanka dal ee golaha ammaanka ayaa sidoo kale cambaareeyey hubka iyo rasaasta sida sharci darrada loogu dhoofiyo soomaaliya oo xadgudub ku ah cunqabataynta hubka ee saaran soomaaliya waa hagaagdhegeystayaal qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkan isla soo gaarnay falanqaynta raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan markaana xibinta kalamaan ayaan dhegeystayaal toos idigu dugi doonaa
maxaa tiiriya may erti midi miidaysay maahino hareer kalamaanow su'aal waa su'aal da'weyne dalkayaa iskale alla ilahe su'aashan waa maqli jira welina jawaabtiyaan raadiyow haaya kii dhagax ku daadshaale jiddadkana xirxirtaale waraysi sidaa u qaada maahane waatan midkii digay aqoonto dadku ka aflaxaano dhaawaca tacliintaale intaan soo noolay weligay tacliin dhaawaca ma arag warnamaya ma taqaaniine dalkan dawladdaa leh war dalkan waxaa iska leh dadka canshuurta bixiye war dalkaan dadkii iska lahaay waa joogaana yaa u sheegaya inay leeyihiin horaa waxaa loo yidhi rootinimo cunogiska senin hortiisii ayaala war waxa aad keenteenna su'aal maaha waxa aad uga jawaabteenna jawaaba maahane dalkan da'yartaa leh adinkuna duqowshaatiin wakhtigiinna waa gabaabsi hordaha naga taga war maylarey labaatan jir antitaaka boodo talaka boode walerey dogooshinka dalkaadan diidi de'yartaan siidii walaagi de'yar halayta dogooshin asuu bii jiraana anta anta daamiyo ayta dalkun warnimayow dadkii horen dalkuu ka degilaa yahay oo markii ay shaqadoodii dhammaysteen idaacada ay facebookyada soo taagan yihiin madaxweyne farmaajo sheegay war waa waalan tahay madaxweynuhu wuxuu sheegay waa siyaasiyiintii hore markay shaqooyinkoodii dhammaysteen aan nasasho ogolayn oo shaqadoona soddon haddii looga yeelana kubanaani bannaanka taagan taha baagamuudahay oo dowladda lugaha ku dhegaysa war saas maan madaxweyneha wuxuu kale uu yidhi waxaan ku guulaysanay in baarlamaanka iyo xukuumadda ay wada shaqeeyaan madaxweyneha iyo ra-iisul wasaarahana ay wada shaqeeyaan annagoo ah hay-ado kale madax bannaan oo kaale waran ii gaashaankii la sheegaayay maaska wadayne war wuxuu kaloo madaxweynuhu yidhi waxaa caqabad nagu ah dowladaha dariska oo hadday ku jeclaan waayaan maamul goboleedyada kuu soo dhex maraya oo dowladaha dariskaasoo kenya ka mid maaha annaguba ma jeclina siday noo jeclaanaysaa warnamayow lanku hata ka hormeeree walaagi shaga aho guruha kabataani shileedee gobade loodun ani hadaajee waari hooba hareeyon ani maale badarkan ani kariyee waari loodiyaha hareey badarkiya dabsaaradi wasinki dherigii ha karkari yamaylare iyaalkuhunduru ani loodun niing maal dherigiya eretaha kihiridi wasinki owsu koysaadi maal usus eraayi ya dherigii oo kuleel ee eretahanka deeda hireed shileedeya indhaaran shibleyhaadeen war madaxweynuhu waxaa kaleto uu yidhi caqabadaha dowladda haysta dowladaha khaliijka ka mid ah aryaada wuxuu yidhi iyo wuxuu yidhi waxay tihi in iska dhaaftiin war badanu wax tari maayo waxqabadaa la rabaahe how inaan la haynin howshiyo leesaandaadayo waa huuba inaan la haynin howshiyo leesaandaadayo waa huuba war buntland maanta waxaa la doortay guddoomiye cusub oo baarlamaan ninkii dhoobo gareen ahaana waa tuu lahaa cid aan aniga ahayn saxaafadda kuma sheegi karto guddoomiye baarlamaan hadda guddoomiye kalena maanta waa doorteene xaggee la marsiinayaa war annaga guddoomiyaha la doortayaan soo dhowaynaynaa sababtoo aan nin abwaana weeye hadhawaaw guddoomiyow hadhawaaw war qololaan duqii ay direen qolada kaleedna duqooda ay direen duqooshinkii intee loo wadaa duqooshankii inte loo wadaa war guddoomiyahani waa guddoomiye baariyo madaxda ka sarraysa ka dambeeya baa la yidhi ninkii walaaloo ku yidha walaal uroonaa la yidha ninkii walaaloo ku yidha walaal uroonaa la yidha laba isjecel wax iskugu dar ay ka isdili dooneen war guddoomiyimadee mursul jigjiguu tegey nabadii nololna waa ku kalsoon tahay war madee mursul warkama hayside wuxuu yidhi doorashada way dhacaysaa madaxweynahan afar sano oo keliya ayuu leeyahay aryaada maanta war ma haysiine dhiwaataana soo booqatay wixii ku dhibaateeya waa la dhibaateeya dhiwaadka ma ficnee naga dhaafa aryaada dhibaato lama dhaafi kareena dhegaysta agaasimiyahoon kaybal oo hargeysa ka yimid waana dhex rodgaa yaa ilig naxaanoo keenay war muuse andaraan buu ka soo qaxay war keligiis maaha waxa soo qaxay waxaa la socda cabdishakuur dayib iyo axmed cabdi saciid aryaadaha warkaa naga dhex gelina waxay ka mid ahaayeen wariyayaasho jidka ku soo jiray oo la sheegaaya weriyaashuba soo barbuudeeyeen warnimayaw dhimintan dhibaato manyara dul yaryaha ka dhowaaya gebeelka war xamarna fadhuuma yaal haddii kaasi ku soo dhoweeyey war dad kula jooga lama xantee wixiinu xoog miya dulyar dulmi kama dhammaado dudunaciid kama dhammaate war faysal cali waraa wuxuu yidhi soomaalilan hal qof ma joogo muuse andaraabi handiraabi war war ma haysiina guddoomiye xisiga wadani maanta wuxuu yidhi haddii aanu madaxweynuhu xal keenaynin isagaa mucaaridee muuselaand ha samaysto war adeerow maxaad wallaweynta u dhex keentay laanteenna laanweyn ma buuraaw beengaa ogaade ilintay barooshe biyaan dhareete war waxaa la yidhi inay uunka dhacaan labadii ku dhammaysto isku dhaarsata jeer haddii uu middharbaaxyo dadka dhiiri bareera ugu jiida dhafoorka iyagoon dhuganaynin taladii ka dhaxaysiya wax inaanay isdhaamin yaa midkii dhakanaa dhibka looga cabtaa sida qaar u dhahaan iyo dhaajintiisa jacaylkuna sidaa wou dhow yihiin amos iyo abaar iyo dhib iyo afa lagu raago gacal kala yardhoobiyo colal leesu malodooxo dhaqankii awoowe iyo hiddaho laga awaareeyo dowladnimo la kala ooto iyo qaran awood beela isticmaar la kaalmeeyo iyo cadow la aalaysto argagixisa soo dhuumatiyo qaraxyo ugaama boqolaal la aaso oo mar qura iilka lagu daadsho in loo ooye mooye dadan cidi u soo aadhin gabannadoo agoontooba iyo dumar asay qaada imtixaanadan soo marroo lama iloobaana hadal kuma ilayn karay iyo ereya maansoodi kumanaan alhuumoo ka badan inaqyadan sheegay haddii aan aqoon loo nahon cibar ogaanayno waxa keenay alweynidiyo ee bacasiga eh istikfaarta soomaaliya iyo ubtisi qodani war imtixaan haddii lagaa maqlo goodax biraha lagu laabtuuliya laga daa imtixaan alla wiilkan baan oranaya muxuu jab soo maray aryaada beriga ilaahay geeliyow dallaala khayr qabtuu soo dejiyaa la yidhi lamadoo beriyoo dhimana sidaasow ahaa doona ha la sheegow haayo war haddii geel qalowgii la joojiyey arigayaa gacan galay kalluunna waa loo yaabaa war waxaad sheegaysaan cidinama fahmine geeli la qali maayo miyaa macnuhu lo'una kuuma noolaa la yidhi war may dheega jiray daafu dubediha galaylankii dooro gabow dareemanaawa dheega jari geelgalow wal diiday erinley iyonay dooraley dareemanaadahe naw anugu waxaa uu sheegayo dhan wax aan ka fahmin ma laha war dowladdii maxamed siyaad hadda ka hor waxay amartay toddobaadkiiba hal maalin oo kalluunka la cuno oon wax hoolaa lagu qali karin magaalada yaa xaadgeelku fale maalkayni weeye cuna malayga aaba hore loo yidhi waa shay macaane cuna malayga maalkeena waaye cuna malayga waa malabsidiise cuna malayga war boosaasa malay laga cuni maayo dagaal baa ka dhacaa la yidhi waryaada kala maalan waxaan la yaabay ciidamada shalay ku dagaalamay boosaaso qayb ka mid a nabadoon in lagu sheegaa hogaaminayay marka waxaan la yaabay nabadoon dagaal hogaaminaya war may dheegi jiray da'yartoo dagaalamta dogaalka shal gobadaayaaga dheegi jiri dogosin sheegasan dul yara awshay ama eyhe warwar ma haysiine maxkamadda ciidamadu maanta waxay riday xukun kaasoo isugu jira dil iyo xabsi dadka la xukumana waxaa lagu eedeeyey inay dilal ka geysteen muqdisho shabaabna ay ahaayeen war shuuta ayaantan suuratulmaayidaynu iloobaan u malaynayne ma soo xasuusto toogasho ma xukumay war ciidamada laftikoodii waxay suuratulmaayidda ku kor akhriyeen shabaab isoola wati marka shabaabkii qof dila hadda kadib waa la agrigaa la yidhi duulka hadday wax dilaan alla dilo alla dilo khaatilunkii khaatil lama oho war xildhibaan cabditaa ismaaciil wuxuu yidhi taliyaha booliska ay jir dilay marka in sharciga la hor keenaan rabnaa war kuma dhihin anoo muuqaal ka duubayuu taleefonkayga jajabshuuku yidhi war xildhibaanka warima uusu bedelay war xildhibaanka hasaasiima la hayna may war xildhibaanka caddayn buu raadinayay arrooye waa yaabe taliyuu waxuu xildhibaanka ku dhiftay warnamayo taliyaha booliska dad badanoo ka cabanayana waa maqlee ma bax kasiyuu ka mid ahaa aryaada bax kasi iska dhaafee bug kasiyow ka mid ah ayaa la yidhi oo milatarigaa laga soo bedelay lugay shub ilay shub gacmay shub wallaahi uma wallaahi inaysan ii joogayno shub lakal shub adugu war shaqadoon waaye shub mucaarad waaye shub qarandumis waaye shub xoogaga wadaniyiinta shub siyaasiyiinta aan aqsan shub xoogaga xisbiyiinta laftooda shub arooda maamul goboleedyadana shub shabaabna shub nabadii noolana shub ammaanihii adeeg shub dayntaa lalaka cafinayaa shub aryaadaha wixii oo dhan haddaad shubteen aa dalka u soo reebteen shuba shansadiidnu herega ha dhabatee
waa mahadsan yihiin saaxiibada kalamaan dhegaystayaal xubintaasi kalamaan ayaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay barnaamijka waxaa soo saaray farsamadana gacan ka geysanayay saaxiibkay mahad nuuri anigoo sharmaarkaan oo idila socodsiin intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono sidaasii nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu
iska daayo dadka la mid noqo dadka weliga iska dayo iska dayo dadka la mid noqo dadka anoo daacada wadan gooniya dood ku gelinabi waad dardaarane dunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabina dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga oon isdiidayn aynu doone damanbolkiyo damac gooniya iska dayo iska dayo dadka lama noqo dadka anoo daacada oo dangooniya dood ku gelinabi waa dardaarane adduunyadan hee hadday diidaan dirqi ku cabine dad maxaa tiro dul walaala dan wadaaga aan isdiiday aynu doone dhamanbolkiyo damagooniya iska dayo iska dayo dadka lama noqo dadka wixii dumay dume wixii diday dide wixii degay dege waynu daalay bal dalkeeniyo dad wixii nool dhabaqabashada aan dadaale laba doone dhabanbulkiyo damacooniya iska dayo iska dayo dadka lama noqo dadka wixii dume dume wixii diday dide wixii degay dege